بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه إلهي مهدي ويي waxaanu ku soo nabad noqonay dalkayaga hooyo waxaanu safar ku tagnay sidii aan maalintii horeba sheegnay ee dalka jabuuti ee, oo aanu u tagnay shaqo oo aanu soo maray ee, saylac oo ah degmo ama gobol ee, waxa weeye dalka somalilan ka jira gobolka seylac degmada gaar ahaan saylac ee, waxaanu u soo maray shaqo caadi aanu u tagnay oo ay ka mid ahayd waddadii ee, waxa weeye saylac iyo ee, isku xidhaysay lagu hayaa oo qoladii turkiga aanu ku ballansanayn ee, waxa weeye inay wax ka qabtaan aanu safaaraddiina la kulantay la kulannay wasiirkiina uu ay ku timi mashaqada turkiga ku timi aan uga tacsiyeynayno darteed uu u maqnaaday wasiirkii gaashaandhigo iman lahaa oo dhagax dhigi lahaa ee, waxa weeye sidoo kale waxaanu sii soconay luhaye ilaa saylac ee, waxa weeye ee, Law- lawicadda baan leeyahay ilaa ilaa saylac baanu sii soconnay ee, oo aanu saylac markaanu tagnay waddada inta ee, ka bilaabantay saylac ilaa iyo boorame ilaa hargeysa insha allah soo geli doonta aanu ugu talagalay in ee, bilowgeedii la bilaabo bilowga la bilaabaya waddadu waa kala horeynaysaa yacni in ay noqoto meel ee, yacni waxa weye la geli karo oo gawaadhida had iyo jeer aale xilliga roobka iyo ee, xilliyada waxa weeye xagaaga ee ay busku badan yahayba gawaadhidu ku cadilanto in marka hore jidcadda laga dhigo oo la sallaxo hadhowna aynu u baadi doonno oo u raadsanno daamirkii iyo inaynu laamigii ka dhigno laakiinse marka hore accessibility ama ama waxa weeye suurtagal u ah in la yacni la isticmaali karo oo iyadan waddadu karkadhii badnayd iyo iyo dhoobadii iyo ciiddii badnayd lahayn ee, oo jay la dhigay oo la garaacay oo waxa weeye groundkii oo dhan la dhisay ee, waxa weeye waddada in laga dhigo ayaan ugu talagalay sidaa darteed marka waxaan u tagnay ee, waxa weeye abaabulkii waddada iyo sidii ay uga qayb qaadan lahayn hadday tahay dowladda hoose hadday tahay ee, waxa weeye gobolka hadday tahay shacabka hadday tahay ee, jaarkii noqoda reer jabuuti oo aniga laftooda ee, ka codsanayna inay wax nala qabtaan ee, intaba waxaan ku talagalay inaan ee, waxa weeye halkaa ka bilowno waa ogeydeeno madaxweynuhu wuxuu waddada ee, ka dhagax dhigay xagga boorame oo iyagana asarda loogu talagalay insha allah tacaala inay waddo waddadaa waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaala inay isu timaado labada dacalba inay isu timaado oo waxa weeye eh, ay hawshaas sii socoto sidoo kale waxaanu la kulannay xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga ee dalka jabuuti oo aanu iyadana kala hadalnay xidhiidhkeennii iyo wada shaqaynteenii iyo eh, waxa weeye saaxiibtinimadii inaga dhexaysay sidii kor loogu qaadi lahaa Eh, hawlihii eh, waxa weeye shaqo ee noo yaalay ee ahaa eh, wada shaqayntii hadday tahay eh, xafiisyadii oo xafiiskeenna wuu shaqaynaya xafiiskoodii halka ka shaqayn lahaa inaanu ka codsanno inaanu xafiisko xafiiskoodii eh, waxa weeye inay hawshiisii dedejiyaan eh, halka laga furi lahaa iyo sidoo kaleba xidhiidhkeennu inuu mar walba maadaama waddamada jaarka ah ee aynu asxaabta nahay ee walaalaha nahay aynu u baahnay mar walba xidhiidhka in la joogtay iyo xidhiidhka runtii joogtaysu muhiim tahay ee, waxaanan runtii si wacan isu afgaranay hadday tahay dowladda jabuuti hadday tahay hawsha aanu baxnay waddooyinka hadday tahay nin weyni waa sahanoo meel u marayaba yacni saddex wasiir baanu hayno wixii shaqe ee kale ee hay-adaha kale ee inagaga xidhma ee waxa weeye aynu wada shaqayno dhammaantood waanu waxaanu isku daynay inaanu insha allahu tacala la xidhiidhno si qurux badanna waa noogu soo dhammaatay ee, sidoo kale waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ee, madaxweynaha iyo xisbiyada oo maanta iyaguna shir jaraa'id ku qabtay inay muujiyaan ee, isku duubnida dalka iyo wadajirka ay u midaysan tahay somalilan waxaanu leenahay oo cod dheer iyo mid gaabanba ku leenahay somalilan waa mid somalilan waxay difaacaysaa xuduudaheeda somalilan wax wax kastoo ay ku tagto iyo qiimo kastoo ay ku tagto xuduudaheeda way difaacaysaa xuduudaheedu maanta ma dhalan somalilan ee waxay leedahay xuduudo la mida xuduudaha caalamka ee ah kuwii uu ka tegey gumaystuhu kuwaasaanu waxa weeye sheeganaynaa kuwaasaanu waxa weeye u dhaaranay haddaanu mas-uuliyiinta nahay kuwaasaa dastuuriya oo sharciya oo aanu waxa weeye difaacaynaa ee waxa weeye ee, ma jirto cid aanu isku haysanaa dunidana waxaanu ka codsanaynaa cid aanaan hay- ishaysan inaan iyaguna muransiin inaanay dunidu na muransiin cid aan waxba naga dhaxayn waxaanu leenahay cid aan waxba naga dhaxayn hana muransiinina somalilan iyo soomaaliya ay ahayd somalilan iyo soomaaliya somalilan dowlad bay ahayd annagoo dowlada baan cidina khasbin aanu ku biray xuduudahaana waanu lahayn ee, waxa weeye soomaaliya xilligii hore gumaystaa waxay kala ahaayeen ti- intii talyaanigu gumaysanayay intii intii uu ingiriisku gumaysanayey xilligii dambe ee la isku biiray waxay ahayd koonfur iyo waqooyi ma qaldanto calaamad bay leedahay waxaanu leenahay ee, cidna inay nagu soo xadgudubto diyaaruma nihin wixii internal ah ama gudaha iyaga ah waa wax annaga noo yaalla waa wax annaga iyo dadkayaga noo yaalla ma aha yacni somalilan cid qori uun la rooraysa Ee hadday tahay qorshayaal siyaasadeedna sidii dhacday SSC heshiiskan ku heshiinay sidii dhacday 600 ee ciidanka ahaa ee aanu ku heshiinay waxa weeye qolada khaatimo la baxday ka soo goostay sidii waxa weeye aanu garaadadii u wada hadalay Somaliland ma aha un kaliya front ay military ku joogtay waxa weeye politicalina dadka iyaga waan wada hadal cidii isafgaran waa naga yimaadana wada hadal iyo isfahan baanu waxa weeye ku xalila mar walbana wada hadalka iyo isfahamkaanu ku xalilayna oo ka doorbidayna cunfiga iyo colaada waxa weeye waxaanu dhiiri gelaynaa dadka wada jirkiisa iyo waxqabsigiisa ma aha Somaliland waxaanu afka ka sheegayno oo sida dadka qaarkood qolada Puntland afkuun ka sheegaysa dawladnimada ka sheeganaysa aan dadkoodii ugu filayn shaqadii dawladnimo ee markay shaqadoodii ka soo bixi waayeen kadibna Somaliland eedeynteeda iyo caydeeda aflagaadadeeda ku taagan laakiinse waxaanu nahay Somaliland dad ku filan dadkooda difaaci kara una kana shaqeeya public service-kii ama wixii bulshada uga baahnayd ka shaqeeya nabadgelyo ka dhigay waxaanu nahay samba geeska waxaanu nahay sambal waxaanu nahay sambal dunidu daliishato xaasha waddankayaga al-shabaab ma joogo al-shabaabku jeelashu jooga ma joogo kama mid aha dowladdeeda ma soo galaan waanu la dagaalanaa jeelashay noogu jiraan haddaad haddii ayagu iska celin kari waayaan cadowgooda waxaanu leenahay waa cadow caalamiya annana waanu iska celinaa hadday iska celi annaga inaad tiraahdo dowladda al-shabaab la shaqaysa iyo caynkanay sameeyeen oo ayaan darro iska celi intaada iska celi annagu dalkayagii waanu difaacnay waanu ka soo baxnay mid shishe iyo mid soka iyo mid dhow iyo mid dheerba waanu waanu difaacaynaa waxaanaanu leenahay awood ciidan oo aanu ku kalsoonnahay iyo bulshadayada oo aanu ku kalsoonnahay waa mahadsantii السلام عليكم عاد وسب هو كوميتي قال عاد عيد باش عارف شنو راح يكون بعد عيد غير السؤال لازم Waan- waan sheegay okay.
اه هدي بسال كستان باش عارف حد يبي يفهم war anuu beesha caalamkumaanaan dhaarinay dalkayga iyo dadkaygaan u dhaarinay dalkayga iyo dadkayagu xuduuduu leeyahay kana noqon mayno dibna uga soo qaadi mayno waananu difaacayna dhiiggaygaan ku difaacayna